gudoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabada toddobaadka xorriyadda ee lix iyo labaatanka juun iyo kooda luulyo ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cali xoosh ayaa sheegay in dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ay u diyaargaroobeen islamarkaana ay muujiyeen shuxuurtooda ku aadan xuska maalmaha qaran ee toddobaadka xorriyadda marka intii damaashaadaysa iyo intii qalbiga koog iyo intii maalintaa xusaysa oo ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba aad iyo aad baan u bogaadinaynaa naguna hambalyaynaynaa annaguna wataasoo farxaddaanu idinla qaybsanaynaa kooxda waa beri oo ah fankii soomaaliyeed oo oo taariikhdeenna iyaguna mug ku leh oo ilaa wakhtigaa soo dadaalayay oo taariikho badan iyo heeso badan iyo wax tiro badan oo ay leeyihiin la xuso oo mar kasta taagan oo goobtaan maanta jooga iyagana waan u hambalyaynayaa waana dadaalkii laga bartay weeye idinkuna waa mahadsantihiin shacabkeennan aynu maanta wada xalfadaynayno maalmahan oo dhanna saa weeye dalkeenna guul baynu u rajaynaynaa nolol wadaagsan iyo cawaaqib fiican baanu u rajaynaynaa dawladdeenna iyo dalkeenna inaan dhisno weeye inaan hagaajinno weeye wixii curyaaminaya toddobaadka xorriyadda iyo qabanqaabadiisa guud ahaan ayaa waxaa laga dareemayaa degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho